abaaro baacan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan qaybo ka mid ah gobollada dowlad deegaanka soomaalida oo xilligan ay ka jirto dhimashada xoolaha ku wada nugul iyadoo goobaha ugu daran ee abaarta ay ku dhifatayna uu ka mid yahay gobolka daawa warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan gaata
dowlad deegaanka soomaalida xilligan waxaa ka jira abaaro ba-an kuwaasoo saameeyey nolosha dadka iyo duunyada iyadoo gobollada ugu daran deegaanka ay abaarahan saameeyeen ay yihiin gobolka daawa iyo qaybo ka mid a gobolka afdheer iyadoo abaarahan ay ka dhasheen roobabkii guwe oo si fiican uga di'in qaybo ka mida deegaanka iyo roobkii dayrta oo dib u dhacay haddaba goobaha ugu daran deegaanka ee dhanka abaarta hadday ahaan lahay dadka iyo duunyadaba ayaa ah gobolka daawo si haddaba arrimahan aan wax uga ogaano ayaa waxaa la soo xidhiiray idaacadda v o a qaar ka mid ah odayaal dhaqameed gobolka daawa ugaas xasan ibrahim waxa uu ka mid yahay odayaal dhaqameedka gobolka daawa wuxuuna ku sugan yahay degmada mooyaale wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa baaxadda abaarta iyo siday u saamaysay dadka iyo duunyada gobolka daawa waxaa ka taagan abaar aad u daran oo aad u kululaya ka taagan deestii xilligii la filayey way ka dib dhacday kolley ilaa kolley wixii naxariista eebe oo dib dambe iman doono waa meesheeda laakiin maadaama waktiyadii lasoo dhaafay kuwii laga soo gudbayn adigu roobkiisana aad uu ku yaraa gobolka iyadoo dhibaatooyinkaas ay taagan tahay haddana deestii oo runtii waktigii loogu tagay ka dib dhacday ayaa dhibaatooyinka ahaa dhibaatooyinkaas hadda saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay xoolaha iyo bani aadam qaytaba guud ahaan xoolihii geela looda adiga ee inta badan shacabka ku nool gobolka aaday u dhaqdaan gaar ahaan gaar ahaan looda iyo ari way baaba-een dhimasho badan baa gaadhay wixii kaleetana waa waxa lagu rafaada weeye geeliibaa hadda dhimashadiisa ay bilaabatay ma garan dhibaatooyinka kale oo jirana waxaa weeye biyo yaraan ayaa jirtaa guud ahaan biyo yaraan ayaa jirtaa masalan gobolka kasoo kow degmada mooyaale todoba iyo labaatan qabale ama dhowr iyo labaatan qabale lix qabale mooye intii kaleetana biyo la-aan xoog leh ayaa ka jira ma garan marka dhibaatooyinkanaad aad tilmaamayeen waa mid guud ahaan degmooyinka gobolka daawo dhammaan ay ku wada siman yihin wey ma garan sidoo kale ugaas xasan waxa uu baaq u diray xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida inay usoo gurmadaan kaalina ka geystaan abaarahan ka jira gobolka waxaa weeye abaartaa saameyn ballaaran ba dadkay xoolaba ay ku yeelatay cudno yaraan ayaa jirtaa dad gudaha ku barakacay gobolka jiraan haddana dad kaleeto deegaanka oromiya kasoo barakacay oo runtii aad ugu rafaadsan oo awalba bulshadan ay ku tirsan maadaama bulshadiina maanta abaarta ay qabsatay iyagana noloshoodana mid aad u liidaba ahayd marka dowladayaanka soomaalida iyo dowladda dhexe federaalkiisa waxaanu ka codsanaynaa in bulshada ku dhaqan gobolka daawa oo abaar aad u ballaaran ku habsatay inay mataqaana gargaar xagga biyaha cuntooyinka daawooyinka in lala soo gaaro bashaar aadan waa guddoomiyaha degmada mooyaale waxa aana wax ka weydiiyey xaaladda gobolka ee abaaraha jira iyo waxyaabaha ay ka qabteen ilaa iyo hadda waxa uuna yidhi sidan kolley gobolka daawa gugii ama sanadkii hore si fiican ugama da-in roob yaraan baa ka jirta marka maadaama gugiiba uusan da-in roob yaraanta ay jirto yaa haddana deertiibaa dib u dhacday marka deertii dib u dhaceedana hadda wuxuu keenay wuxuu sababay saameyn weyn buu markaa dadka iyo dunyadaba u geysatay marka hadda ugu yaraan xoolo badan baa hadda dhintay inta hadda ka haddana kolley hadda dhimashunbay markaa diyaar u yihiin maadaama calaf la-aan iyo biyo la-aan ay jirto hadda geela oo kale sagaal boqol toddobaatan saddex meel oo hadda ilaa hadda dhimatay loodana kun iyo toddoba boqol kow iyo toban baa dhimatay okay anigana kolley lix kun saddex boqol soddon iyo kow neef ayaa dhimatay may degmada mooyaale keligeeda annagu inta karaankeenna maadaama sanadka horeba uusan da-in oo noocaanun ay abaar tahay iyaan marka biyo dhaamin baan samaynayn markii kow iyo labaatanka qabale ilaa xilligaas roobku sanadka roobku da-aya ilaa maanta waan dhaaminayna marka maadaama booyadiina marka way ku filnaan waayeen arrintiina arrin awooddeeni ka baxsan bay noqotay dhankiisa waxa aan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladdeegaanka soomaalida cabdifataax maxamed cabdi oo ii sheegay in ay jiraan lacaga loo shubay degmooyinka bilowgii sanadkan si wax loogu qabto xilliyada abaaraha ay yimaadaan ka xafiis ahaanna ay ka taageeri karaan wixii awooddooda ka baxsan haddana ay diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa abaarahaasi iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah geesta kale waxa aan la xidhiiray wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowladdegaanka soomaalida cabdi maxamed cabdi cabdidheere si aan wax uga weydiiyo doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dhanka biyaha ee abaaraha ka jira gobolka dhaawa balse nooma suuroobin in aan helno iyadoo marka aan jawaab ka helno aan ku soo qaadan doonno idaacadaheenna dambe isku soo wada duubo abaarahan ayaa haddii ay sii socdaan waxa ay galaafan karaan nolosha dunyo badan iyadoo geesta kalena dadka ayna weli ka rajabeelin raxmadda eebe maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga